soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal saaki waa subax jimcaha taariikhduna ku beegan tahay kowda bisha sebtembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan dhegeystayaal waxaad kasoo dhawaateen warkii subaxeed balsan oo faahfaahsan ugu horeynaynu ku bilowne warar dheeraada ayaa waxay kasoo baxayaan xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ku qaaday saldhigga ciidanka admis ay ku leeyihiin deegaanka qarimooda gobolka shabeellaha dhexe wararkan ka yimid markaas ayaa waxay ku waramayaan in xaray marqura laga maqlay aaga uu ku yaalo saldhigga ciidanka admis ee deegaanka qalimow weerar ay ku qaadeen xubno ka tirsan shabaabka waxaa la sheegay in dhinacyada isdhaafsadeen rasaasta qadakooda socotay islamarkaana dadka deegaanka ay sheegeen inay maqlayeen jugta iyo sidoo kale dhawaqa madaafiic culus oo ay ridayeen ciidamada admis intaa kadib waxaa la sheegay in xaaladdu ay si caadi kusoo laabatay islamarkaana shabaabkii soo weeraray halkaas ay ka baxsadeen deegaanka ama goobta uu weerar ka dhacayo dheeftaydii laayay dhaafima dheeftaydii laayay dhaafima
ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga sidoo kalena dadka deegaanka ayaa kusoo waramayn xaaladdu saakay deegaanka qarimo ay tahay mid degan iyadoona deegaanka qarimo oo kamid ah deegaanada hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ee dhowr jeer sidaa kale al-shabaab ay weerar ugu qaadeen saldhigga ciidamada admis ay ku leeyihiin deegaankaas gaar ahaan ciidanka burundi waxaana la sheegay in ciidamada admis intii uu socday weerarka iyaguna ay ridayeen madaafiic ay dadka deegaanka ku sheegeen inay joogteeda ay maqlayeen al-shabaab ayaa dhowr jeer waxay weeraro ka geysteen inta udhexeysa deegaanada qalimooy balcad iyo sidoo kale deega waa wadada xiriirisa balcad iyo afwey aan iraahdii balcad iyo degmada jowra ee gobolka shabeellaha dhexe ahna caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle waxaana xusid mudan in dhowr jeer qaraxyo miinooyina ka dhacay wadadaas ay galiyeen khasaarooyin isugu jiray dhimashay dhaawaca madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi wejii hogaaminayo ayaa lagu soo waramayaa in saakay ay ku wajahan yihiin deegaano ka tirsan gobolka sool iyadoona la sheegay in ciidamada s c khatuma iyaguna ay heegan geliyeen ciidamadooda maamulka madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa saakay wararku waxay sheegayaan isaga iyo wejii hogaaminayo in ay tegi doonaan deegaano kamid ah gobolka sool halkaas ay ka socoto qabanqaabada soo gabeyntiisa safarka waxaa madaxweynaha somalilan ku weyninaya wasiiro xildhibaano ka tirsan maamulkaasi sidoo kale saraakiil ciidan oo deegaanka u tegaya waa deegaanka tegaya si gaar ah waxaa la sheegay in madaxweynaha muuse biixi uu saldhiga doono deegaanka lagu magacaabo og deegaankan ayaa kamid ah deegaanadii dhowaan la sheegay in la doonayay intii uusan dhicin dagaalka s c khatumay sidoo kale dadka deegaanka waa s c khatumay sidoo kale ciidanka maamulka somalilan in la geeyo ciidamada maamulka somalilan halkaas ay saldhigtaan ha yeeshee intaa waxaa waa ha yeeshee waxaa lagu guuldaraystay in deegaanka oog la geeyo ciidamada somalilan balse s c khatuma ayaa dagaal xoogan oo dhibbadan ciidamadaas gebiyaanka uga saaray aagga magaalada mascaroob iyo sidoo kale xeradda goobjacade si kastaba ha ahaatee wafdigan madaxweynaha maamulka somalilan uu hogaaminayo maanta tegaya halkaas ayaa waxaa la filayaa inay warbixin ka dhageystaan askarta iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka somalilan ee kasoo baxay aagga gobolka cadde kadib dagaalo culus oo jibciya lasoo dhaafay halkaas ku ku qabsaday ciidamada somalilan islamarkaana ay kala kulmeen ciidanka isi khatuma dhinaca kale wararka la helayo ayaa sheegaya in isi khatuma iyaguna ay wadaan dhararyo ay ku doonayaan in ay halkaas ugu taga ay uga hortagaan iswadayo ay sheegeen in ay ciidamada maamulka somalilan ay ku doonayaan inay mar kale ay kusoo rogaa celiyaan oo dagaalo ay ku qaadaan saldhigyo iyo sidoo kale fariisimo ciidamada s c ay leeyihiin madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdullaahi xuseen cali guudlaabe ayaa isna waxaa ku dhawaaqay in deegaanka alkootarka gobolka shabeellaha dhexe ay ka mid noqotay degma degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe madaxweyne cali guudlaabe oo safar ku tegay deegaanka kowthar ayaa halkaas kaga dhawaaqay in degmadaas maamulka u aqoonsaday degmo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyadoona ay soo dhaweeyeen bulshada deegaanka oo uga mahad celiyay madaxweynaha ku dhawaaqistiisa in ay degmo noqotay deegaanka kowthar ee gobolka shabeellaha dhexe
iyo guud ahaan adeegii bulshada waxay ku soo kordhiyeen deegaankan ma jiraan bilna badaray ka qaadayeen bilna lacagay ka qaadayeen bilna xoolay ka qaadayeen
xeelaalqowda gacanta buuxdaad ka geysateen sida cadowgaas dadkaan looga dulqaadi lahaa waa idinkaga mahad celinaya waan ognahay dad badan oo qaaliyaha lagu waayey oo naftoodu ku waayey intii dhimata alla u naxariistaan leenahay intii dhaawacantana allah ka kiciyo ummad kasta ee ku nool sharaf ee hilgam gashay ee dagaal gashay dad badan ay ku weysay horumarna lama gaaro sharafna laguma noolaado haddaan naf iyo maal loo hurin naf iyo maal aad u hurteene waa idinkaga qaadicinahay nimanka la yidhaha shabaab xamar axmed looga soo bilaabay meesha lasii wadana waad ogtihiin oo maanta dagaalku waxu jiraa meel buurow jiraa ayaan runtii waa maalin taariikhiya aad iyo aadan ii maasantii dowladdu waxay idinka rabta waa idinka heshay waa difaacidda dalka naf iyo maal aad u hurteen xagga aad dawladda ku leedihiin idinkana waa helaysiin maanta oy agoos tahay soddon iyo kow laba kun labaatan iyo saddex alkowthar waa degmo
abe oo ku dhawaaqay in deegaanka kowthar ay maamulka hirshabeelle u aqoonsadeen in uu noqdo degmo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ra-iisul wasaarka xeelkii hore soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar ayaa isna waxa uu ka hadlay dagaalkii dowladda kula jirta al-shabaab mahdi guuleed ayaa waxa uu sheegay in dowladda iyo sidoo kale ciidanka xoogga dalka ugu garab taagan yahay dagaalka ay ku jiraan al-shabaab isagoona sheegay ah, in loo baahan yahay shacabka soomaaliyed iyaguna ay garab istaagaan ciidamada iyo sidoo kale madaxdooda oo sheegay in uu ku jiraan dagaalkan al-shabaab
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida commander in chief of, of the armed forces oo hogaaminaya halgan qaraadh oo nafur ah oo jihaad ah oo lagula jiro sidii khawaarijta dalkeenna looga sifayn lahaa waxaan u hambalyeynayaa dhammaan shacweynaha soomaaliyeed waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha iyo xukuumadda uu hormuudka u yahay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre dadaalka ay ugu jiraan in ay la jihaadaan in ay la dagaalamaan in ay ka xoreeyaan dalkeenna dhammaanba ee khawaarijta naflacaariga ah waxaan u hambalyeynayaa ciidamada qalabka sida oo nafurka ah nin lagu seexdow ha seexan xilbaad sidaa ha seexan ciidamada qalabka sida iyo shacweynaha soomaaliyeed ee ka barbar dagaalamaya waa kuwa aynu ku seexanno waa kuwa uu qarankeennu ku jiro waa kuwa uu dalkeennu ku jiro waa kuwa aynu kiyaanka ummadeed ku leenahay waa kuwa la-aantood ayna nolol suurtogalahaynin haddii ayna amniga sugan nabadgelyadu waa muftaaxa nolosha haddaanay nabadgelya jirin oona amni jirin iskuul lama aadayo nolol lama raadsanayo qoyska soomaaliyeed iyo hooyada soomaaliyeed kuma naaloonayso in ay ubadkeeda koriso haddayna amni iyo nabad u haynin waa taa ta dowlad iyo shacabba aynu maanta ay tahay in aynu u guntanno iswada- iswada barbar taagno madaxweynaheenna iswada barbar taagno ciidamadeenna iswada barbar taagno dowladdeenna waa maalintii uu cabdulaahi qarsha lahaa dhallinyarada soomaaliyeedna aan u soo jeedinayo dhallintii waddankiyo dhulkaannu nahoo inaannu dhimanniyo inaannu dhalanno maantaan waxba nooga dhaxay waa inaynu noolaannaa iyo inaynu dhimannaa labadaa midkood ayaa ay inala gudboon maanta si aynu u cidhib tirno argagixisada nafla No, waxaa weli nolol iyo geri lagu lahayaa taliyihii guutada ciidanka qaran dowladda ee xooga dalka shaah macbe cornel mukhtaar xasan tifow shaah macbe oo ahaa taliyihii guutada ciidanka qaran dowladda ee xooga dalka soomaaliyeed ayaa la waayay wixii ka dambeeyay weerarkii ka dhacay deegaanka cusub in al-shabaab halkaasi ku qaadeen sarkaalkan ayaa ku sugnaa markii weerarka u dhacay xirada iyadoona ay markii dambe ay deegaankaas qabsadeen al-shabaab al-shabaab ayaa maalmo ka hor soo bandhigay muuqaalo weerarkaas weliba aysan sheegin in sarkaalkaas oo ka tirsan ka tirsanaa ciidanka dowladda inuu ku dhintay weerarkaas ka dhacay deegaanka cawsweyne jawaahir barqab oo ka mid ah qoyska sarkaalka oo la hadashay idaacadda ku hadashaabka b b c waa idaacadda b b c da ayaa sheegtay inay maqleen warar iskhilaafsan oo ku saabsan in uu nool yahay iyo in kale taliyihii guutada khaalid bin waliid shaah macabe waxaana maalmihii lasoo dhaafay aada loo hadalhayay wararkiisa oo ku aadan in weli lalayahay taliyihii guutada ciidanka khaalid bin waliid cornel mukhtaar xasan jifow oo loo yaqaanay shaah macabe halka warkaas aad kala socotaan waradii aad darsanay magaalada muqdisho markana akhbaraadka dibadda dowladda nanger ayaa ku dhawaaqday in dalkeeda qasab looga saarayo danjariirii dowladda faransiiska ee dalkaas laga helay xukuumadda talada haysa ee nanger ayaa amar ku bixisay in booliska dalkaasi qaab qasab ah dalka kaga saraan safiirkii faransiiska hogaamiyayaasha dembiga sameeyey ayaa isku raacay in istaraatiijiyada ciidamada militariga ee ka jira dalka ay jaarka yihiin mali iyo burkina faso ay si adag isaga foganayaan gumaystihii hore ee gobolka iyadoo u muuqato in haatanna ay doonayaan in qaab qasaba looga saara dalkaas danjariga faransiiska ee dheereey dalka faransiiska ayaa waxaa la sheegay in laga kansalay safiirka sidoo waa in laga kansalay dalkaas markaana kooxaha adambiga sameeyey ayaa sheegay in ay doonayaan in danjire liti dalka uu ka baxo muddo afartan sideed saal gudahood taas oo u dhigan in ay weli dowladda faransiiska danjirihiisa ku adkeysanayo inuu dalkaas ku sugnaado balse waxay sheegeen in ay qaab qasabaa looga saari doono gudaha warkiis waxaa dhegeystayaa dalsan wanaganta
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel